salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeen ee rediyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo booqasho dhiirigelin ah ugu tegay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan galmudug gudoomiyaha gobolka banaadir oo xarigga ka jaray dibudhiska xarunta degmada cabdicasiis si loo ballaariyo adeegyada bulshada ka helaysa xaruntaasi taliska ciidanka booliska qaybta galbeed ee gobolka banaadir oo ka hortegay qaraxyo miino oo cadowgu doonayay inuu muqdisho soo geliyo wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan midowda afrika oo cambaareeyey qaraxyadii ka dhacay yuganda waa habeenimo arbacaha khamiisina ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad sannadda labada kun kow iyo labaatan haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa booqasho dhiirigelin ah ugu tegay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan galmudug nasre bashiir cali ayaa warkaasi faahfaahinayso
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo booqasho dhiirigelina ugu tegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan galmudug ayaa ku ammaanay sida geesinimada leh ee argagixisada iyo nabadiidka uga difaaceen dalka iyo ilaalinta dowladnimada kuna booriyey inay sii laba jibaaraan howlaha adag ee qaranka ugu xil saaran yihiin saraakiisha ciidanka xooga dalka ee ku sugan galmudug ayaa ra-iisul wasaaraha warbixin ka siiyey howlgallada argagixisada ay kaga xoreynayaan goobaha ay kaga sugan yihiin guud ahaan dalka gaar ahaan galmudug
runtii maantay farxad ayay ii tahay inaan halkan idinku soo booqdo oo aan dartiin u imid inaan idin tuso inaan idin garab taagannahay ka dowlad ahaan dowladda waajib ayaa ka saaran inay ciidankeeda qalabka sida meel kasta uu joogo ay goobahooda ku booqato ku soo salaanto xaaladoodana soo aragto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ciidanka xoogga dalka soomaalida ee ka howlgala ku ammaanay shaqada wanaagsan ee ka hayaan galmudug taasoo ah mid taariikhi ah
waxay runtii qabteen u taagan yihiin saacad walba ay qoraxda iyo qabow u joogaan inay difaacaan ilaaliyaan meel mariyaan sharcigii iyo kala dambayntii iyo xorriyadda iyo nolosha shacabka soomaaliyeed inay xaqiijiyaan way xaqiijiyeen waana u taagan yihiin inay gutaan waajibaadkooda si rasmiya ciidankan sidii hore loo xusay mudane ra-isul wasaare waa cutub ka mid ah ciidamada qalabka sida halka kuma dhamma waxay ku maqan yihiin ciidamadu ama ku jiraan waajibaadkoodii shaqo iyo meelo kala duwan laakiin runtii waxay u taagan yihiin magaca ciidanka qalabka siday u taagan yihiin weliba hadda cutubka halkan laga xusay waxay ka mid yihiin ciidamadii sida aan sheegay howlkarka ahaa u tababarnaa u diyaarsanaa waxay leeyihiin dishibiliin iyo nidaam ay ku ilaaliyaan xoog kaliya maahan ay ku ilaaliyaan sharciga iyo kala dambaynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa ciidamada qalabka sida ku ammaanay guulaha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan kooxaha argagixisada nabadiidka ah iyo cid kasta oo carqalad ku ah jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa maantay inaan idiin qiro marka koowaad marka labaadna idinkaga hambalyeeyo hawsha adag iyo guulaha la taaban karo oo har iyo habeen aad u taagan tihiin waan ogahay waxaad u dhaarateen inaad difaacdaan dalkan cid kasta oo nabaddiid ah hadday tahay argagixiso iyo hadday tahay kuwa diidan qarannimada iyo midnimada inaad la dagaalantaan gacan bir ahna ku qabataan waan idinku ammaanayaa soo jeedkiinna dhaxda aad u xirateen oo aad uga hortegi lahaydeen cid kasta oo ka hor timaaddo midnimada dalkan hawsha aad hadda ku guda jirteen ee ah difaaca dowlad goboleedka galmudug cidna ugama leexanayno gacan bir ayaan ku qabanaynaa cid kasta oo qalqalgeliso dowlad goboleedka waxaan idinku bogaadinayaa mar kale dowladda soomaaliyeed wayna idin garab taagan tahay waxaan idin leeyahay guul har iyo habeen nasar bashiir cali warbaahinta qaranka dhuusamareeb
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa xarigga ka jaray dib u dhiska xarunta degmada cabdicasiis si loo ballaariyo adeegyada bulshada ka helayso xaruntaasi nuur siciid tahliil ayaa warkaasi faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar firiish ayaa maanta xarig ka jaray dib u dhiska lagu sameeyey xarunta degmada cabdicasiis si loo ballaariyo adeegyada uu maamulka degmada gaarsiiyo bulshada deegaanka xarig jar kadib ayaa duqa magaalada muqdisho waxa uu kormeeray dhismaha cusub ee degmada si uu qiimeeyo fulinta mashruucan iyo tayadiisa isagoo mid mid u kormeeray xafiisyada kala duwan ee xaruntan iyo adeegyada lagu bixin doono iyadoo dadka baahiyaha gaarka qaba loo sameeyey goob ay isticmaalaan haddii ay adeeg usoo doontaan xarunta degmada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar firiish ayaa kula dardaarmay bulshada caasimada in ay kaalin muuqato ka geystaan ilaalinta goobaha danta guud ee dibdhiska lagu sameeyey waa alxamdulilah shan bilood kadib dhagax dhigii inay maantay si wanaagsan oo bilic leh noogu dhammaatay dib u dhiskii degmada cabdicasiis xarunta maamulka runtii degmada cabdicasiis waxay ka mid tahay degmooyinka taariikhiga ah oo ugu faca weyn gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir degmadan tan iyo burburkii mehlin wax dayactir ah xilligan hadda aan dayactirnay ama aan dib u dhisnay ka hor mehlin marka soo jiidasho ma lahayn mana mudnayn inay sidaas ahaato sidaas darteed waxaan xoogga saarnay inaan u helno dhaqaale dib loogu dhiso dhaqaalihii waan helnay shan bilood ka hor ayaan dhagax dhignay maantana allah maxadiis waxaan u joognaa daahfurkii ama xalig jarkii dhismihii degmada xarunteeda walaalayaal bulshada mas-uuliyaddaa saaran sidaan marar badan baa ku celceliyey maamulka degmadana waxa saaran mas-uuliyad kale kan kan heer gobolna isagana mas-uuliyad iyaa saaran mas-uuliyadahana saaran ayay ka mid tahay xarun kasta oo maamul ama xarun kasta oo dan guud ah oo ay leedahay maamulka gobolka banaadir ama dowladda hoose ee muqdisho ay leedahay inaan ku soo celinno bilicdii ay mudnayd inaan ku soo celinno waa mas-uuliyaddeenna maamulka oo kaashanaya bulshadiisana inuu xagga nadaafadda iyo amniga ka shaqeeyo ayaa mas-uuliyaddiisu ay tahay isagoo la kaashanaya maamulka gobolka iyo hay-adaha amniga ka shaqeeya ee gobolka banaadir bulshada mas-uuliyadda saarana waxay tahay bii-ada ay ku nool yihiin deegaanka ay ku nool yihiin ayagoo kaashanaya maamulkooda inay dhowraan oo ay ka ilaalshaan bilixumo nadaafad darro iyo waxyaabaha keeni kara cudurrada iyo foolxumada bulshada waxaa kaloo saaran inay hay-adaha amniga si buuxda ula shaqeeyaan si looga hortago wax alla wixii amni darre keenaya
taliska ciidanka booliska qaybta galbeed ee gobolka banaadir ayaa ka hortegay qaraxyo miino oo cadowgu doonayay inuu muqdisho soo geliyo liibaan cabdi cadow ayaa warkaasi faahfaahinaya howlgalkan ballaaran ay ka fuliyeen taliska booliiska qaybta galbeed ee gobolka banaadir degmooyinka dharkeenley kaxda iyo garasbaaley ayaa waxaa looga hortegay qaraxyo la doonayay in lasoo geliyo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si loogu waxyeeleeyo shacabka soomaaliyeed aan waxba galabsan howlgal guulaystay oo ciidanku ay ka sameeyeen duleedka muqdisho gaar ahaan deegaanka siinka dheer ayaa waxaay kusoo qabteen miirooyin iyo qalabka laga sameeyo waxyaabaha qarxa oo la doonayay gudaha magaalada muqdisho in lasoo geliyo taliyaha booliiska qaybta galbeed gaashaanla dhexe yaasiin nuur khayre yaasiin ganey oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in howlgalku uu ahaa mid qorshaysan oo lagu bartilmaameedsanayay qaraxyadan ay wadeen argagixisada bismillaahi raxmaan raxiim waa ilaahay mahaddiis maanta taliska qaybta galbeed waxay ku guulaysteen inay ka hortagaan qaraxyo loo waday shacabka soomaaliyeed oo miinooyin iyo qaybaha soo booda iskugu jiraya kuwa baawurta lagu xiro waxay ciidanku ka hortageen qaraxyadaas oo loo waday magaalada muqdisho si loogu dhibaateeyo xog aan helnay oo shacabkuna la wadaageen ayaan ku helnay inaan gacanta kusoo dhigno qaraxyadaas loo waday magaalada muqdisho taliska booliiska ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka digayay in qaraxyo loo soo wado magaalada muqdisho ay jidka kusoo jiraan dhanka kale taliska booliiska qaybta galbeed ee gobolka banaadir ayaa howlgal guulaystay oo ay ka fuliyeen xaafadda midnimo ee degmada kaxda waxa ay kusoo qabteen guryo kayd iyo farsamo u ahaa maandooriyaha nuucyada ugu halista badan sida calaqa iyo xashiishka in ka badan konton iyo shan foosto iyo labaatan jirigaan oo ah calaq la farsameeyey iyo sanduuqyo waaweyn oo ay ku jiraan xashiish ayaa loo soo bandhigay warbaahinta dowladda taliyaha booliiska qaybta galbeed ee gobolka banaadir gaashaanla dhexe yaasiin nuur khayre yaasiin ganey oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay qabteen guriga ugu weynaa ee lagu samayn jiray maandooriyaha waxaan soo qabanay waxaad aragteen oo ah calaq xasiis iyo meeshii warsadii lagu karinayay ee qalabka oo dhammaystiran uu yaalay waxaan baabi'innay oo aan ka hortagnay inaan baabi'inno fartan iyo shan fuusto oo dad ay ku jireen calaqaas si loogu gado dhallinyarada soomaaliyeed maanta guul ayaa usoo hoyatay qaybta galbeed sida calaqa iyo xashiishka howlgalkan kala duwan ay maanta fuliyeen taliska booliiska qaybta galbeed ee gobolka banaadir ayaa ahaa mid bartilmaameedkiisu ay og yihiin maadaama labadaasi howlgalba uu guulaystay liibaan cabdicaddow warbaahinta qaranka muqdisho wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay dood cilmiyeed ku saabsan xal u helidda shaqo la-aanta haysata dhallinyarada oo lagu qabtay magaalada muqdisho maxamuud cabdinaasir soofeysane ayaa warkaasi faahfaahinaya kumanaan dhallinyaro ah ayaa sanad kasta ka qalinjebisa jaamacadaha dalka waa wax lagu farxo hase ahaatee waxaa iyana wax laga naxa ah in dhallintaas muddada dheer lagu soo tabcayay ay badankood ku dambeeyaan dhabanahays iyo dhaba fariisi bacdamaa ay dalka ku yaryihiin fursadaha shaqo
so wasaaraddu keligeeda kuma filna lacag yar startups ay siiso in boqolkiiba lixdan iyo sideed ay daboosho laakiin wax yar waa ay samaysaa oo iska bilowa maandhis oo ah madal ay ku midaysan yihiin dhallinyaro aqoon-yahano ah ayaa magaalada muqdisho ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsanayd sidii wax looga qaban lahaa shaqo la-aanta haysata dhallinyarada nuxurka doodaasi waxa uu sidoo kale ahaa inaysan dhallintu wax u baran inay shaqaalo noqdaan ee ay ku dadaalaan sidii ay kusoo kordhin lahaayeen hal abuuro kala duwan agaasimaha madasha maandhis cabdiraxmaan nuur yuusuf ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulanka dooda ah oo ay sanadkii labaad qabanayaan in laiswaafaj in laga wada hadlo si laisu waafajin lahaa arday baa sanad walba jaamacadaha ka soo baxda educationkeena ama waxbarashada wadanka dhalinyarada qalinjabisa iyo laborka labor marketka maxaanku idhaahdaa fursadaha yaala iyo dadka u baahan yahay sidii laisu waafajin lahaa maadaama suuqa aan ognahay labaiyo toban kun hadda estimationka aan qaadanay labaiyo toban kun baa sanad walba soo qalinjabiya labiiyo toban kun kun ka mida baa shaqo hesha sanad walba suurtagal ma tahay koo iyo toban kun oo dhallinyaro ah oo cudud leh oo awood leh oo aqoon leh intay shaqo waayaan inuu waddanku amni noqdo wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdilqaadir maxamed nuur oo kulankaasi furay ayaa shirkadaha ganacsi ee dalka ka codsaday in ay dhallinyarada waxbaratay shaqo siiyaan waxa uu sheegay dowladda oo itaalkeedu uu yaryahay in dadka ugu badan ee haata u shaqeeya ay yihiin dhallinyaro sidaas si la mid ahna looga baahan yahay ganacsatada inay qaataan kaalintooda ganacsatada marka waaweyn oo shirkadaha waaweyn waxaan kula talinayaa dhaqaale kobci kara ma jiro iyadoonan businesska heerarkiisa kala duwan aan laga wada faa'iidaysanayn inta ay cid dareemayso dulmi iyo in xuquuqdeedii ay heli lahayd wax ka tabanaysana horumar iyo dowladnimo ma gaarhin maxamuud soo faysane warbaahinta qaranka muqdisho
wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa kismaayo ku soo gebagabaysay shirka wadatashiga qorshe howleedka istaraatiijiyadda qaran ee xalka waara qadar iimaan dhaqane ayaa warkaasi inoo soo diray
waxaa noo soo gabagaboobay workshoobkii aan haynay oo dhowr maalmood socday oo aan oga shaqaynayna inaan qorshe u helno istaraatiijiyadda qaran ee xalka waara qorshaha jubbaland aan u diyaarinay waxaa ogool leenahay inaan u helno xal dadka ku barakacsan jubbaland hadday kismaayo tahay hadday doolow tahay degmooyinka kala duwan wasaaradda qorshaynta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa ay kusoo gebagabaysay shirka wadatashiga qorshe howleedka labada kun labaatan iyo kowda labada kun labaatan iyo labada ee istaraatiijiyadda qaranka ee xalka waara ee dowlad goboleedka jubbaland wadatashigan oo socday muddo shan casho ah ayaa waxaa diradda lagu saarayay diyaarinta qorshe howleedka istaraatiijiyadda xalka waara ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoona ay ka qayb galeen wasaaradaha iyo hay-adaha ay quseyso ee dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka socday wasaaradda qorsheynta qaranka oo gacan weyn ka geysanaysay dardargelinta tillaabooyinka wax looga qabanayo mushkiladaha kala duwan ee dabiiciga ah sida abaaraha colaadaha iyo fatahadaha agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid cumar faratoon oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa tilmaamay inta uu socday shirkani wadatashiga inay ka faa'iideen qodobo muhiim ah marka runaantii anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda gargaarkii maaraynta musiibooyinka jubbaland waxaan runtii aad ugu mahad celinayaa wasaaradda planninka federal level iyo midda her state jubbaland taasoo soo qabanqaabisay in maaragtay uu workshopkan qabsoomo run ahaantii wax badan aan ku falanqeynay xal waaro sidii looga heli lahaa idbska ritaaniiska iyo host communityga marka run ahaantii is-afgaraduuna ku dhammaaday waxaana rajaynayaa insha allah draftigaas iyo riboortkaas soo bixi doono inuu noqdo mid jubbaland hagi doono oona maaragtay xalka waare ee la raadinayaan insha allah lagu gaari doono
cismaan xasan cabdi oo ah kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta ee dowlad goboleedka jubbaland oo dhankiisa madasha ka hadlana waxa uu tilmaamay waxaan rajaynayaa inaan wax badan ka faa'iidi doono insha allah waak balaanka ay diyaariyeen asoo draft ay nala soo wadaagi doonaan waxaan ku darsanaynana waa ku darsanaynaa waxaan ka tagnay insha allah annaguna dibbaan ka qorshayn ahaan wasaarad qorshayn ahaan idinkusoo diri doonaa si aad u fiirisaan wixii aad soo gudbiseen inuu yahay waxa oo meesha ku qoran wixii kale aad hilmaanteen aad ugu soo darsataan waxaan marka aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa dhabar adayga aad muujiseen waanan mar kale inaan isku soo noqonaan rajaynayaa
gabagabadii waxaa madasha ka hadashay agaasimaha xafiiska xalka waare ee wasaaradda qorshaynta ee qaranka marwe sahre cabdi maxamed waxaana tilmaamtay in shirkani muhiim uu u yahay dowlad goboleedka jubbaland islamarkaasina oo ahaa shir lagu falanqeynayay sidii xal waare looga heli lahaa dadka barakacyaasha qorshaha jubbaland aan u diyaarinay waxaa ogool leenahay inaan u helno xal dadka ku barakacsan jubbaland hadday kismaayo tahay hadday doolow tahay degmooyinka kala duwan dadkaasna aan u helno siyaabo ay uga bixin karaan barakac ay ku jiraan xilliga hadda lagu jiro waxaan booqanay kaamam kala duwan waxaan aragnay xaaladaha ay ku sugan yihiin xaaladahaasna hadda qorshihii xalka loogu heli lahaa ayaan diyaarinay marka waxaan rajaynaynaa haddoo alle idmo qorshahaas in loo helo lacago oo lagu support gareeyo oo loogu talagalo dadkaasi in waxqabad loogu sameeyo hadday noqoto in lug loo la dejiyo hadday noqoto kaalamka in la kala raro hadday noqoto in loo helo adeega aasaasiga ah waxaalay wixii qorshaha ku qoran inaan ku dadaalno ka wasaarad qorsheen ahaan inaan u helno resourcekii lagu hirgelin lahaa qadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka kismaayo
halka warkaasi kala socotaana waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka midowda afrika ayaa cambaareeyey qaraxyadii ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda dalka yuganda ururka midowda afrika ayaa si adag u cambaareeyey labadii qarax ee shalay lala beegsaday caasimadda yuganda ee kambala gudoomiyaha midowda afrika muuse feki ayaa tacsi u diray dadkii ku geeriyooday weeraradii argagixisinimo ee ka dhacay gudaha dalkaasi waxauna sidoo kale u rajeeyey dadkii ku dhaawacmay caafimaad deg deg ah muuse ayaa intaas ku diray in midowda afrika garab taagan yahay dowladda iyo shacabka yuganda booliiska dalka yuganda ayaa sheegay in lix qof ay ku dhinteen labada qarax oo ay ku jireen saddex qof oo u geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray guud ahaan dhegeystayaal waanaga inta warkii aad kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka waxaa idiin soo saaray idiinla warramayey anigoo ah maxamed cabdulaahi rooble sidaas iyo ammaan allah